bsmi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsal allah wslama cla nabiyina muxamed wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala xadaana abulyamaan alxakamu bnu naaficin abulyamaan magaciisa alxakamu bnu naafic ayaa la yidhaahdaa waana labaatanka qof oo aad uu bukhaari wax uga wariyey saxiixiisa dhexdiisa marna abulyamaan ayuu ku keenaa marna alxakamu bnu naafic keliya ayuu yidhaahdaa marna kunyada iyo magacaba waa isku daraa marka xadaana alxakam haddii aa aragtana waa isla asaga xadaanaa abulyamaan keliya markaa aragtana waa isla asaga alxakamu bnu naafic marka meeshaan hadda meesha ugu horreysay oo nagu soo mara waayo xusuusnaada alxakamu bnu naafic albahraaniyu abulyamaan alximsiyu mashhuurun bikunyatihi hiqatun habtun yuqaalu ina akhara xadiidihi can shucayb munaawalatan xadiidkiisa badanaa shucayb ibn abi xamsa uu ka wariyey waa munaawalow ayb munaawaladana anwaacu taxamul nooc ka mida ayb qaala ahbaranaa shucaybun wahuwa shucayb bnu abi xamsata abu bishr alumawi samica min الzuhriyi faakara canhu hiqaة caabid qaala ibnu maciin ahbat الnaasi fi الzuhriyi weeyaan shucaybkan ibnu maciin sidaasuu yidhi akhraja xadiiثahu asxaabu اlkutub الsita can الzuhriyi wahuwa muxamed bnu muslim bni cubayd illaahi bni shihaab aلzuhri waana soo maray qaala akhbaranii cubaydاllaahi bnu cabdillaahi bni cutbata bni mascuud wa huwa axad اlfuqahaaءi الsabca weeyaan abu cabdillaahi almadani hiqatun faqiihun habtun ana cabdallaahi bna cabaasin ahbarahu wuxuu u sheegay cabdullahi bni cabaas ana abaa sufyaana bna xarbin abuu sufyaan ibn xarb wa huwa sakhru bnu xarbin mucaawiye aabbihiis waaye iyo ummu xabiiba um lmu'miniin radia allaahu canha aabbaheed weeyaan ana hiraqla hiraqla ninkii la dhihi jiray oo ruum madaxda u ahaa arsala ilayhi wou u soo cid diray fii rakbin maca rakbin xaal uu jamaaco dhexdeeda uu yahay abuu sufyaan safar isagoo ku dhex jiro ayuu u soo cid diray min qurayshin safarkaasoo min qurayshin quraysh ka ahaaday xaggeeda yacnii safar qurayshi ay dirsato abuu sufyaanna uu ku dhex jiray isagoo sidaas abuu sufyaan xaalkiisa uu yahay ayuu u yeertay hiraqle ayaa u yeeray dhulkaas shaam ayuu maraayay safar bay u aadeen markuu u yeeray ayb fii rakbin marka waxaa weeyaan shibhi jumlahaas waa xaal fii rakbin maca rakbin xaal uu yahay abuu sufyaan min qurayshin safarkaas oo min qurayshin quraysh ah ayb wa kaanuu waxay ahaayeen dadkaas safarka safarayda ahaayeenna wa kaanuu waxay ahaayeen tijaaran dad ganacsato ah kelmaddan marka waxaa loo dabdiyey tijaaran iyo tujaaran taada oo lahoos dhiga jiimkoo la takhfiifiyo iyo ta'da oo la godo jiimkoo la shido tujaaran waana jamcu taajir mar walbo ayb wa kaanuu waxay ahaayeen tijaaran ganacsato ayay ahaayeen bishaami meesha shaam dhexdiisa yay ganacsato ku ahaayeenay ku ganacsanayeen filmuddati muddadii dhexdeeda allatii muddada oo kaana rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulku uu ahaa maadda inuu la muddaytamay fiiha muddadaa dhexdeeda abaa sufyaan abuu sufyaan uu la muddaytamay iyo wa kufaara qurayshin iyo kufaaru quraysh yacnii maadda marka waxaa weeyaan labay ka guntantaa oo carabtu waxay dhahaan tamaadda alghariimaani labadii deynta isku lahayd baa muddaytamay ayb tamaadda almutabaayicaani labadii wax kala gadanaysaa muddaytamay marka laba qof muddo ay wada galaan way muddadii marka wakaana yacni fi lmuddati alatii kaana rasuulu llahi sal ly salam muddadii nebigu ou ahaa dhexdeeda maadda inuu la muddaytamay fiiha muddadaa dhexdeeda abaa sufyaan abuu sufyaan iyo kufaara qurayshin waa sulxulxudaybiyo yacnii waqtigii sulxigaa lagu jiray waay oo in dagaalka la dhaafo ay markaa ku heshiiyeen safarkuna soddon nin meelahaasu ahaa sida xaakim uu fii kitaabi alikliil uu ku sheegay ibnu sakanna wuxuu sheegay labaatan qofood meelahaas inay ahaayeen safarka ayb muddadaas dhexdeeda ayayna ahayd muddadii marka sulxigu aanu weli jebin oo sulxigiina lagu dhex jiray ayay ahayd muddada marka waqtigaa waxan ay dhacayaan fa atowhu way u yimaadeen fa atow jamaacadii abuu sufyaan uu la socday hu hiraqla ayay u yimaadeen wahum iyaga oo biiilyaaa ku sugan iilyaa meesha la yidhaah iilyaa marka waa beytalmaqdis iyagoo meesha ku sugan ayay u yimaadeen fa dacaahum uu u yeeray hiraqla fii majlisihi ayb fadacaahum wuu u yeeray hiraqla abuu sufyaan iyo jamaacadiisiibuu u yeeray fii majlisihi majliskiisii isagoo ku sugan ayuu u yeeray wa xowlahu agagaarihiisana cudamaau ruumi ay yihiin ruum dadkoodii waaweynaa dadkoodii yacnii madaxda u ahaa ayb iyadoo hiraqla marka agagaarihiisa ay joogaan uma dacaahum wuu u yeeray markaa dabadeed wadacaa wuxuu u wacday hiraqla bitarjumaanihi tarjumaankiisiibuu u wacday afceliyihiisii ninkii isaga iyo dadkan u kala tarjumi rabay oo labada luqo isku yaqaanay ayuu u yeertay tarjumaan marka waxaa weeyaan cunfuwaan calaa yacni zinati cunfuwaan wa zacfaraan wa rayhuqaan say noqonaya marka cunfuwaan haddii la yidhaha waa turjumaan ayb zacfaraan haddii la yidhahna waa tarjamaan ayb rayhuqaan haddii la yidhaahdana maxay noqonaysaa tarjumaan ayb saddexdaa dabdiba waa jiraan ayb saddexdaa dabdiba waa jiraan turjumaan iyo tarjamaan iyo tarjumaan ayb intaa marka wuu sheegay mid kaloo afaraadna marka ibnu xajar waa iyada laftirkeeda sharax wuu ku dhex sheegayaa wej kaloo afaraad oo ku bannaan tarjumaankuna waa ninka afceliyaha ah oo luqad luqad kale ku bedelo ninkaabuu u yeertay turjumaankiisii faqaala waxa uu yidhi ayukum kiineebaa aqrabu huwa aqrabu dhowaansho badan isaguba nasaban xagga nasabka ugu dhowaansho badan bi haada rajuli ninkan alladii ninka oo yascumu sheeganayo annahu nebiyun inuu yahay ninka nebiga sheeganaya yaa idinka idinka mida ugu nasab dhow faqaala abuu sufyaan abuu sufyaan waxa uu yidhi faqultu waxaan idhi ana aniga yaa aqrabuhum kan ugu dhowaansho badan ah nasaban xagga nasabka anaa ugu nasab dhow marka sababkay isugu nasab dhow yihiin hadda waxaa weeyaan afaray kala tirsadaan odaga afaraad waa isaga soo dhacaan oo rasuulka sala allahu calayh waali wasalam waxaa la yidhaahdaa muxamed ibnu cabdillaahi bni cabdilmutalib ibni haashim ibni cabdimanaaf kan afaraadka yani waa isaga soo dhacaan maxamed ka bixi cabdullaahi ibni cabdilmualib ibni haashim kan afaraad yaa noqonaya cabdimanaaf abuu sufyaan isaguna waxaa weeyaan sakhru bnu xarb ibni umayata bni cabdishams ibni cabdimanaaf sakhr marka waa isaga ka bixi xarb ibni umaya ibni cabdishams ibni cabdimanaaf cabdimanaaf marka waa ka wada dhexeeyaa odaga afaraad oo isaga soo dhacayaan weyaan marka isagaa ugu dhowaa wax ka dhow isaga ma jirin markaas ayb fa qaala waxa uu yidhi hiraqla adnuuhu dhoweeya minii aniga ii soo dhoweeya waqaribuu dhoweeyana asxaabahu asxaabtiisana soo dhoweeya fajcaluu yeela hum iyaga cinda dahrihi dhabarkiisa agtiisa yeela xagga dambe ka fariisiya asxaabta ayb uma qaala litarjumaanihi ayuu wuxuu ku yidhi kii u afcelinayay qul lahum waxaa ku tiraahdaa innii anigu saa'ilun mid weydiinayaan ahay haadaa kan can haada arajuli ninkan xaggiisaan wax ka weydiinayaa fain kadabanii hadduu been ii sheego fakadibuuhu beeniya fain kadabanii haddii uu been ii sheego fakadibuuhu beeniya idinka ayb sidaasuu yidhi marka hadduu hortooda dhigo abuu sufyaan hortiisa hadduu fadhiisiiyo xoogaa inay ka xishoodaanuu ka cabsaday gadaal laakiin markay fadhiyaan waa ishaari karaan ayb sidaasuu marka kala jeedaa ayb waxaa laga qaadanayaa marka ibnu bataal wuxuu leeyahay meeshaan ana aqrabuhum nasaban markuu isaguna ninkii u nasab dhowaa weydiiyey isaguna uu yidhi anaa u nasab dhow waxaa laga qaadanayaa fiihi ana aqaariba alinsaani wlaa bisu'aali canhu min gayrihim qofka qaraabadiisaa ku habboon in laga su'aalo xaggii wax shaksiga yacnii cidda wax laga su'aali karaa waxaa ugu habboon qaraabadiisa iyo dadkuwa ugu dhow maxaa yeeley iyagu ceeb lama rabaan sida badan waxayna aaminsan yihiin ceebta isagu marka uu keeno iyagana inay ceeb u tahay saa darteed marka waxay ku dadaalayaan ceeb inay yani ka ilaaliyaan ama inay yacnii ceebta iyagu ay soo saaraanna de waa ceeb qarsoomi weysay markaas ayb taasaa marka laga qaadanayaa buyi fawallaahi marka hadalkan abuu sufyaan baa wato fawallaahi baan ku dhaartay lowla alxayaau xishood iyo sariig haddaanay jirin oo taas lala yahay ayb min an ya'furuu inay iga naqliyaan haddii lala yahay inay iga naqliyaan oo iga soo guuriyaan calaya aniga korkayga ay ku soo guuriyaan ama xaggaygaba ay ka naqliyaan kadiban been inay iga naqliyaan been haddii aanay jirin lakadabtu calayhi waa ku been sheegi lahaa korkiisa oo nebiga yacnii waxaan uu iga su-aalayay iyo been baan ugu sheegi lahaa ilaa abuu sufyaan markaa ma islaamin gaal buu ahaa cadaawad baa nebiga kala dhexayso sala allahu calayh waali wasalam ayb fawallaahi baan ku dhaartay lowla alxayaau xishood haddii lala yahay min an ya'furuu yacnii inay naqliyaan calaya aniga korkeyga ay ku naqliyaan oo iga soo guuriyaan kadiban been marka min an ya'furuu waa ahara ya'huru min baabi qatala yaqtuluhu ayb sidaasay leeyihiin wa huwa annaqlu waa guurinta marka ahara ya'huru ya'hiruna waa lagu sheegay labada waaba waa lagu keeni karaa mudaarica been inay iga naqliyaan haddii lala-yahay oo taa aanay jiraynin lakadabtu calayhi korkiisaan been ku sheegi lahaa meesha marka wuxuu leeyahy ibnu badaal waxaa laga qaadanayaa wakhtigaas dadka ahlu ummadaha ka dhex muuqdo ama odayaalka u ah ama dadka dadku ay ahlu sharafka u yaqaanaan markaas meeshii dadka joogo ay saa u yaqaanaan beenta inay ka xishoo jireen oo beenta waxunoo laga xishoodo inay xataa jaahiliyadii agtooda ay ka ahayd uma kaana awala maa sa'alanii canhu an qaal uma intaa kadib kaana waxaa ahaa awala maa sa'alanii canhu wuxuu iga su'aalay xaggiisa kan ugu horreeyey an qaala ay qowluhu inuu yidhi uma kaana qowluhu warkiisaan soo socdaa wuxuu ahaa awala maa sa'alanii canhu wixii ugu horreeyey oo i su'aalay an qaala inuu yidhi kayfa sideebaa nasabuhu nasabkiisu uu yahay fiikum idinka dhexdiinna nasabkiisu waa sidee idinka dhexdiinna qultu waxaan idhi huwa isagu fiina annaga dhexdeenna duu nasabin nasab ku saaxiibow oo nasab fiican buu ka dhashayoo carabtii dhexdeeda ama quraysh dhexdeeda qole marka nasabkoodu aad u wanaagsan yahay buu ka dhashayoo waa nin nasab u saaxiiba qaala waxa uu yidhi fahal qaala ma yidhi haada alqowla qowlkan kan ah minkum xaal uu idinka idinka mid yahay axadun axad qadu hadda ka hor qablahu isaga hortii axad isaga hortii ah hadda ka hor warkan ma yidhi qultu waxaan idhi buu yidhi laa maya qaala waxa uu yidhi fahal kaana ma aha min aabaa'ihi aabbayaalkiis min melikin boqor ma ka mid ahaa fahal kaana min aabaa'ihi aabbayaalkiis min melikin ay melikun boqor aabbayaalkiis ma ka mid ahaa oo dadkii isaga dhaleen ama uu ku abtirsanaya wax boqor ah ma ku jira qultu waxaan idhi laa maya qaala waxa uu yidhi fa ashraafu nnaasi dadka kuwa ugu sharafta leh miyaa yatabicuunahu raacayo am ducafaa'uhum mase kuwa taagta daran baa raacayo yaa raacayo ninkan ashraafu nnaas marka waa nisbi iyagu dadkay u yaqaanaan waa ashraaf ayb oo marka al ashraaf huna ahlu takaburi waannakhwati laa kullu shariifin ma aha maxaa iyagu iyay shariif u yaqaanaan dadka ahlu kibirka oo isla weyn oo iyaga mujtamaca dhexdooda magaca ku dhex leh iyaga kuwaasuu ujeedaa hadda shariifkii sharcigu uu sharafta siinayo maaha in laga hadlaayo fa qultu waxaan idhi buu yidhi bal iska badaaya inay raacaan asharaaftiya ducafaa'uhum baa raacayaan qaala waxau yidhi ayasiiduuna ma siyaadayaanoo kor miyay u socdaan tiradooda am yanqusuuna mise way nuqsaamayaan qultu waxaan idhi bal ay yasiiduuna inay nuqsaamaan iska badaaye way siyaadayaanoo waa kordhaayaan qaala waxa uu yidhi fahal yartaddu ma noqonayaa axadun axad oo minhum iyaga ka mid ah sakdatan cara darteed lidiinihi oo u qaba diinkiisa ma laabanayaa kufriga ma u noqonayaa bacda an yadkula markuu galo fiihi diinka diinkiisii ou galo dhexdiisa kadib qof yacni laabanayo markuu diintiisii soo galay kabacdi noqonayo ma jiraa cara uu diinta u qabo darteed marka sakdatan lidiinihi ama sukdatan lidiinihi labada waa loo dabdiyey bifatxi siini iyo wadamihi labada waa la dabdiyey waana isku macno macnaha marka sakdatan lidiinihi uu leeyahay diinkiisa nacayb ama caro oo u caroonaya darteed marka uu leeyahayna wuxuu rabaa inuu meesha ka saaro ciddii diinta ka noqotay oo uga noqotay sida daahirkaa uga noqotay ikraah dirqin la dirqinaayo iyo wax lamida kuwaasuu ayuu meesha ku saaray iyo wuxuu meesha kaga saaray ciddii diinta ka noqoto iyadoo damac adduunyo ah uu ku jiro ciddii uga laabatay kuwaasuu ka bixinaya sida cubaydullaahi ibni jaxash oo kale ayb iyaga marka kuwaas gaalo waa noqdeen oo diinkii waa ka laabteenoo cudurdaar uma ahan taas marka laakiin macnaha isaga uu ka wataa waxay tahay diintiisa intuu ku qanci waayey oo ay xumaan ula muuqatay diin xun inay ula muuqatay ee uu xumaan ka arkay iyo foolxumo uu ka arkay darteed qof uga laabtay ma jiraa way diintiisa ninkii diinta wanaageeda u jeedo xumaanna ku keeni waayo adduunye jacayl uga laabtay isaga dabaabkiisu diintu mar walba ma xuma waayo diintii ma xuma waa u keeni waaye wax xumaana waa u keeni waaye marka isaga iyo dantiisa hadduu ka baxay diintiina kaas marka ujeedku ma aha ninkii la ikraahay isagoo diintii raba daahiran uga baxay laakiin hoostiina ka haysto ama kelimad kufri ku dhawaaqay iyo saasoo kale isagana ma laga hadlayo sababtoo a nacayb oo diin u qabo ma yaallo meesha laakiin qof ku qancay diintiisu inay xun tahay oo sidaas uga tegayo uga baxay ma jiraan qultu waxaan idhi laa maya ma jiro qof sidaas qaala waxa uu yidhi fahal kuntum ma ahaydeen tattahimuunahu inaad tuhmaysanaysaan bilkadibi been aad ku tuhmaysanaysaan qabla an yaquula intuusan dhihin maa qaala wixii uu yidhi wixii uu yidhi intaanu dhihin been ma ku tuhmi jirteen qultu waxaan idhi buu yidhi laa maya qaala waxa uu yidhi fahal yaqdiru dhagar ma sameeyaayo ma dhagraa shirqool iyo dhagar ma leeyahayo ma dhagraa isaga qultu waxaan idhi buu yidhi laa maya waxba ma dhagro waxma khiyaano wanaxnu anaguna minhu isaga xaggiisa fii muddatin muddo dhexdeeda ayaanu ku sugannahay laa nadri aanan garanaynin maa huwa maa waxa huwa isagu faacilun ku samaynayo uu yahay fiiha fii muddati muddadaa dhexdeeda uu samaynayo annagana hadda muddaan ka sugannahay oo aanan ogeyn wuxuu samaynayo muddadaas inuu khiyaani doono ma ogin waay markayb waa hadal marka xumaan oo meel dheer ka raadinayo ayb markaasuu wuxuu yidhi qaala waxau yidhi abuu sufyaan walam tumkinnii iima aynan suuro gelinin kelimatun kelmad udkhilu aan geliyo fiihaa iyada dhexdeeda aan geliyo shay-an wax aan dhex geliyo kayru haadihi tan aan ahayn alkelimati ee kelmadda kelmaddan tan a waxaan ahayn iima aynan suurtagelinin inaan shay dhex geliyo warka hadalkan yarkaa baan dhex gashtay qaala waxa uu yidhi fahal qaataltumuuhu ma la dagaalanteen isaga qultu waxaan idhi nacam haah waan la dagaalannay qaala waxa uu yidhi fa kayfa sideebuu kaana ahaa qitaalukum dagaalkiinna iyaahu isaga aad la dagaasheen fa kayfa waqaca qitaalukum dagaalkiinna sidee u dhacay fiihaa muddada dhexdeeda iyaahu fa kayfa sideebuu kaana ay waqaca qitaalukum dagaalkiinnii oo u dhacay iyaahu aad isaga la dagaalanteen qultu waxaan idhi alxarbu dagaalka baynanaa annaga iyo baynahu isaga sijaalun weeyaan mid markaasi wadaamaysi ah oo sida ceelka dadka shubanaya ay u kala tookaystaan ayaan annagana u kala tookaysannaa isagaa marka fasiraayo wuxuu leeyahay yanaalu minnaa waa naga lidhelayaa yanaalu wuu asiibayaa minnaa xagga yaga ayuu asiibayaa wa nanaalu annagana waan asiibaynaa minhu xaggiisaan ayaan asiibaynaa ayb marna annaga asiibayna marna isagaana asiibaya qaala waxa uu yidhi maadaa ya'murukum markaa markii hore isaga waxyaabo ku saabsanayay u badnaayeen hadda marka dacwadiisiibuu rabaa inuu wax ka weydiiyo maadaa maxaybuu ya'murukum ou idin amrayaa qultu waxaan idhi buu yidhi yaquulu wuxuu dhahayaa ucbudullaaha allah caabuda waxda waxaa luu yahay keligii isagoo keligii ah caabuda walaa tushrikuu bihi alla wadaajinina shay-an waxbaha ugu darinina cibaadada watrukuu ka taga maa waxa yaquulu ay dhahayaan aabaa'ukum aabbayaalkiin waxay dhahayaanna oo cibaadatul awthaan ahna iskaga taga waya'murunaa wuxuuna amraayay bisalaati salaad wa sidqi run sheegid oo ilaahayna run loo sheego bani aadamkana run lagula dhaqmo waalcafaafi dhowrsanaan waasilati iyo qaraabo xiriirin sidaasuuna faraa'nay dacwadiisiina marka uu ka warramayo waa kaas faqaala litarjumaani tarjumaankiiba wuxuu ku yidhi qul lahu haddaba waxaa ku tidhaahdaa sa'altuka waan ku su'aalay can nasabihi nasabkiisaan kaa su-aalay xaggiisa fadakarta waxaad sheegtay annahu isagu fiikum idinka dhexdiina duu nasabin nasab ku u saaxiiba inuu yahay ayb fakadalika sidaadaas oo kale ayaa alrusulu rususha tubcafu waa lasoo bixiyaa fii nasabi qowmihaa qoomkeeda nasabkiisa dhexdeeda laga soo bixiyaa yacnii qoladooda qolada ugu nasabnimada badan yaa laga soo dhex bixiyaa rususha wasa'altuka waxaan ku su-aalay hal qaala ma yidhi axadun axad oo minkum idinka idinka mida axadkaas oo minkum idinka idinka mida haada alqowl hadalkan ma yidhi fadakarta waxaad sheegtay an laa maya ay laa inaanu jirin baad sheegtay faqultu waxaan idhi low kaana axadun qof haddii uu yahay faqultu waxaan idhi buu yidhi markaa low kaana axadun qof haddii uu ahaan lahaa qaala inuu yidhi haada alqowla qowlkan qablahu isaga hortii laqultu waxaan dhihi lahaa rajulun huwa isagu rajulun nin weeyaan ya'tasii dayanaayo biqowlin qowl dayanaayo ku dayanayo qowlka oo qiila qablahu hortiis la yidhi war hortii la yidhi nin ku dayanayo inuu yahay sidaasaan sheegi lahaa oo qof sidaas ayaan marka aan dayanay ayaan dhihi lahaa buu leeyahay riwaayat lkushmihani riwaayat abidar can lkushmihani saddex buu ka warin jiray riwaayada kushmihani waxay leedahay ta'asaa ya'tasii baa ta'asaaday iyada dhehaysaa ayb inta kalena marka riwaayadka kalena yata'asaa bay dhahayaan sidaan loo dhigan marka yata'asaada badan wasa'altuka waxaan ku su'aalay hal kaana min aabaa'ihi min melikin hal kaana ma ahaa min aabaa'ihi aabbayaalkiis min melikin boqor yacnii boqor aabbayaalkii ma ahaa qof aabbayaalkiisoo boqora ma jiray marka min melikin bacdu nusakna waxay dhigayaan man malaka hal kaana min aabaa'ihi man malaka qof wax yacnii milkiyey oo boqortooyo milkiyey aabbayaalkiibu ku jireen fadakarta waxaa sheegtay allaa maya qultu waxaan idhi buu yidhi falow kaana min aabaa'ihi aabbayaalkiis hadduu ka mid ahaan lahaa min melikin boqor qultu waxaan dhihi lahaa rajulun huwa rajulun nin weeyaan isagu yatlubu raadinayo mulka abiihi aabbihii mulkigiisii nin raadsanaya waayaan dhihi lahaa buu wasa'altuka waxaan ku su'aalay hal kuntum ma ahaydeen idinka tattahimuunahu inaad tuhmaysaan isaga bilkadibi been aad ku tuhmaysaan qabla an yaquula intaanu dhihin maa qaala waxa uu yidhi fadakarta waxaad sheegtay allaa maya inaynan jirin baa sheegtay faqad acrifu waan garanaya buu yidhi annahu isagu lam yakun inuunan ahayn inuusan ahaa min liyadara mid inuu ka tegaayo alkadiba been calanaasi uu ku been dadka dushooda uu ku abuurto wayakdiba uu markaa ku been sheego calallaahi alla korkiisa wasa'altuka waxaan ku su'aalay ashraafu nnaasi ittabacuuhu dadka kuwooda sharaftale miyaa raacay miyaa raacaya am ducafaa'uhum mise waxaa raacay kuwooda taagta daran fadakarta waxaa sheegtay anna ducafaa'ahum ducafadooda ittabacuuhu inay raaceen wahum ducafaduna atbaacu rusuli weeyaan rususha atbaacdooda kuwa raacna wasa'altuka waxaan ku su'aalay a yasiiduuna am yanqusuun marka ducafadana waxay u raacayaan waxay tahay iyaga wax maanic badan oo ku qumaayo dushoodan jirin ri'aaso ay ilaalinayaan male maal ay ilaalinayaan male wax ka dhumayo ay fiirinayaan male xaqii marka waxay fiirinayaan iyadoo maanic badan uunan haysanin ayay xaqii fiirinayaan mawaanicdaas haddii la waayana qofku waa hoggaansama laakiin kuwan iyagu mawaanic fara badan baa daba taagan ayb mawaanicdaas marka qofka ka xoroobaanada waa qof ilaahayna wanaag la doonay isagana qof yacni markaa wax fiirinayo caqli u saaxiiba ah wasa'altuka waxaan ku su'aalay ayasiiduuna ma kordhayaan am yanqusuuna mase way nuqsaamayaan fadakarta waxaa sheegtay annahu yasiiduuna inay siyaadayaan wakadalika sidaadaas oo kale weeyaan amru liimaani iimaanka amar arrinkiisa shanigiisa xataa yatima intuu taa muuqdo wasa'altuka waxaan ku su'aalay ayartaddu ma noqonayaa axadun qof sakdatan liajli sakdatin caro lidiinihi oo u qabo ma u noqonayaa qof bacda an yadkhula markuu galo fiihi diinkiisa dhexdiisa uu soo galay ou soo gala ka bacdi fadakarta waxaa sheegtay allaa maya inuunan jirin baad sheegtay wakadalika sidaadaas oo kale weeyaan shanigu al-iimaanu iimaanka xiina markii tukhaaliqu ay dheehayso bashaashatuhu waasacnimadiisa inshiraaxiisa alquluuba quluubta markay dheehayso iimaanku bashaashadiisa yacni bashaashatuhu waa inshiraaxuhu wa wuscuhu waasacnimadiisa iyo iyo sharaxaadiisu marka ay dheehayso alquluuba quluubta markay dheehayso waa sidaas oo iimaanka wuscigiisa markuu quluubta galo oo quluubtii dheeho waa sidaas oo qofku diinkiisii markaa ka noqon maayo oo diinkiisii waa xajisanayaan marka haddii iimaanka bashaashadiisa qalbigii uu galo siyaabo kalena marka kelmaddan waa loo dabdiyey riwaaya waxay leedahay iyada xiina yukhaaliqu bashaashata alquluub xiina yukhaaliqu ay iliimaanu iimaanku markuu dheeho uu dheehayo bashaashata alquluubi quluubta yacni waasacnimadeeda wasa'altuka waxaan ku su-aalay oon ku weydiiyey hal yaqdiru ma khiyaanaa isaga fadakarta waxaa sheegtay allaa maya inaanu khiyaanaynin wakadalika sidaadaas oo kale weeyaan alrusulu rususha laa taqdiru ma khiyaanaan oo rusushu ma khiyaanayso iyagu ma khiyaanaan meeshaan marka wuxuu leeyahay shuraaxdu waxay leeyihiin liannahaa laa tatlubu xada addunyaa rususha waxayna waxu khiyaanayni waxay tahay rusushu iyagu ma raadsadaan dheef adduunyo alladii laa yubaalii qaalibuhu bilqadri qofkaas oo kan adduunyada raadsanayo oo ounan u aabayeelaynin dhagar bikhilaafi man dalaba alaakhira yanii ninku hadduu adduunye doon uu yahay dhagar ma laga waynayo weji walbo iyo siyaasad walbo uu isleeyahay waxaagu waa ku socon karaan iyo waxay aad rabtay waa gaari kartaa uu isleeyahay waa maraya waa koraya laakiin nin aakhiro raadinaya waa xayiran yahay wax fara badan dhagar iyo khiyaano iyo wax badan buu ka xayiran yahay aakhirada cabsideeda xayiraysa marka oo celinaysa marka nin dhagar badan oo galaangal badan oo wejiyo badan haddii aad aragto waxaa weye nin adduunyo doonayo laakiin ninka aan adduunyo doonka aysan ku jirin waxna ma khiyaano wixiisana waa wataa ilaahayna marka waa la jiraa rususha marka shanigoodu waa kaasa wasa'altuka waxaan ku su'aalay bimaa ya'murukum wuxuu idin amrayo o idin farayo fadakarta waxaad sheegtay annahu ya'murukum inuu idin farayo an tacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-a cibaadada marka yani dacwada bilowgeedaba waa iyo asaaska dacwada inaa ilaahay caabudaan keligii cibaadadana aydnan waxba la wadaajinin wayanhaakum wuxuu idinka reebaya inuu idinka reebayaa ii sheegtay can cibaadati alawthaani islaamka caabudiddeeda wayamurukum bisalaati wasidqi walcafaafi fain kaana maa taquulu xaqan fain kaana haddii uu yahay maa taquulu waxa aad odhanayso oo aad sheegaysid xaqan haddii uu yahay fasayamliku wuu hanan doonaa wuu mumkin doonaa mawdica qadamaya labadeeda gomadood booskooda haatayni kuna labadeeda gomadood booskooda ay taagan yihiin hadda waa meeshaas shaam eh uu hanan doonaayo waa minkin doonaa warkan aad ii sheegtay haddii uu hoyahay marka iraqla caqligiisa iyo nin kutubihii hore ka warqabay inuu deganaantiisay ku tuseen su-aalo badan buu weydiiyey su-aalihiibuu haddana baabkeedii asbaabteedii galay kadibna weliba warkiisiibu wuxuu yacni natiijadii wuxuu ku xiray warka uu sheegaya inuu hun yahay iskama degdegin marka waqad kuntu aclamu waqad kuntu waxaan ahaa aclamu inaan ogahay annahu khaarijun annahu isagu khaarijun kusoo baxayo inuu yahay waan ogaayey kutubtii hore marka ka ogaan jiray waxaan i ka akhriyey dabcan lam akun ma aanan ahayn adunnu inaan malaynayo annahu isagu laakiinse minkum inuu idinka idinka mid yahay inuu soo baxayo waa ogaa laakiin inuu idinka idinka mid yahay ma ogeyn waxyaabahan marka waxay ka mid tahay waxyaabihii ahlu kitaabka xaasidnimada ku xambaaray waxyaabihii ku xambaaray ama maanicii diinka inay qaadan waayaan sababay wuxuu ahaa kanuu ahaa xaasidnimo yahuuddaba ha kusii badnaata ah iyagu marka nebigu tilmaamihiisana waa haysteen waana ogaayeen qur-aankan ilaahay waa ka dhahay aladiina aataynaahum alkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum laakiin inay u hoggaansamaan inuu nebi yahayna waaba qireenba oo waxay yidhaahdeen nashhadu annaka nebiyun nebi inaad tahay waa ognahay laakiin yaa nebi u tahay ma rasuul u tahay carab iyaga marka waxay islaayeen dad kalu ka soo bixi doonaa carabtan kama soo bixi doono laakiin markay arkeen inuu carabtii ka soo dhex baxay xaasidnimo ay u qabaan darteed ayay uga leexdeen carabtii laftirkeediina waa isisii xasaday laftirkooda oo siirada waxaa lagu wariyey abujahal inuu yidhi annaga haddaan reer bani makhsuum aan nahay iyo reer bani cabdimanaaf waa tartannay wax kastoo sharafa waa ku tartannay xataa sirnaa ka farasay rihaanin intaan laba faras oo la baratansiiyo intaan ka ahaanay markaasay reer bani cabdimanaaf waxayna yidhaahdeen minaa nebiyun annaga nebiyaa naga mid marka wuxuu yidhi annaga nebi naga ma keeni karnuu yidhi marka waxaan laakiin ballan ku qaadnay yuu yidhi inaanan nebigaas reer bani cabdimanaaf aanan u rumaynin asbaabihii marka yani maanicii ku qumay abujahal maanicaas xaasidnimada marka xaasidnimada wax un waayo qofka khaatimadana ka haleynayso gaalnimana u horseedi karta falow annii aclamu haddii aan aniga ogahay annii anigu akhlusu inaan gaarayo ileyhi xaggiisa aan gaaraya haddaan ogahay latajashamtu waan isku kallifi lahaa liqaa'ahu la kulankiisa ayaan isku kallifi lahaa ay alwusuula ileyhi la kulankiisa iyo gaariskiisii baan isku kallifi lahaa walow kuntu haddii aan ahay cindahu agtiisa haddaan ahaan lahaana laqasaltu waan dhaqi lahaa can qadamayhi ay qadamayhi labadiisa gomadoodaan ayaan u dhaqi lahaa lugahaan u dhaqi lahaa uma dacaa bikitaabi rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalama marka intaan isagu hadda uu ogaaday waa macrifo keliya macrifow sheegay iyo wax uu samayn lahay hadduu arki lahaa laguma islaamo marka intaas aslul iimaanna kuma sugnaado aqoon keliya oo gaalada marka ilaahay waa yaqaanaan qaar badan oo ka mid a waaba ilaahay waa ka dhahaya marka aladiina aataynahum alkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum fircoon waa ka la dhahayo marka laqaala laqad calimta maa anzala haaulaai ilaa rabbi samaawaati walardi basaa'ir haddana macrifadaas keliya iimaan maaha kitaabuliimaanna ugu tegi doonaa isagu marka dee inuu hogaansamo oo risaalada nebigaas oo wado isaga inay waajib ku tahay inuu ictiqaadiyo shahaadateenkiina la yimaado ma samaynin uma dacaa bikitaabi rasuulillaahi sala allahu calayh ali wasalam ayuu u yeertay rasuulkii warqaddiisiibuu u yeertay alladii bacaa bihi kaa kitaabkaas oo bacaa bihi nebiga ou la diray maca dixyata dixiyo ou la diray ilaa cadiimi busraana oo u dhiibay oo ugu diray ilaa cadiimi busraa busraa marka waa bidamilbaa waa magaalo marka shaam ku taalla waaye oo u dhow madiine iyo dimashq u dhexayso wa qiila waxaa la yidhi madaa'inu busraa madiinatu busraa waxaa weeyaan xawraan ardu xawraan ayb ardi xawraan hadda suuriyaay ka mid tahay ashaam marka meesha ma weliba dimashik meelaha u dhow dhow waa agagaaraheeda waa ardi xawraan bilaadi xawraan ninkii marka meeshaa busra odayga u ahaa ayay u diray fadafacahu ilaa heraqla ayuu u dhiibay isagana faqara'ahu markaa wou akhriyey heraqla faidaa fiihi waxaa ku yaallo oo dhexdiisa ah bismi illaahi araxmaan araxiim min muxamedin cabdillaahi wa rasuulihi ninkaa marka cadiimi busraana waxaa la dhihi jiray alxaarif ibnu abi shamid alkhasaani ayb yaa la dhihi jiray wuxuu yidhi min muxamed ibni cabdillaah min muxamedin cabdillaahi wa rasuulihi ahaa ilaa heraqla heraqla intii ka abay ayuu ku socdaa kitaabka cadiimi ruumi ruum kii ugu weynaay ah salaamun calaa man itabaca alhudaa marka salaam gaaladii aan lagu bilaabin ayaa la yidhi marka ku bilaabid maba ahan batan maxaa yeele salaamun calaa man itabaca alhudaa baa layidhi qofkii hanuunka raacay nabadgelya dushiisa ha ahaato amaa bacdu intaa kadib fa innii adcuuka bidicaayati lislaam fa innii aniga adcuuka waan kuu yeerayaa adaan kuu yeerayaa bidicaayati lislaami ay bidacwati lislaam islaamka dacwadiisaan kugu yeerayaa islaamka dacwadiisa towxiida aasaas u ah islaamka dacwadiisii ayaan kugu yeerayaa buu leeyahay aslim hoggaansan oo islaam isdhiib alle isu dhiib allo hoggaansan taslam nabadgeshide yacni waad nabadgelaysaa waa adigana jinaasaa ku jira marka ayb waxaa kaloo marka waxa uu yidhi aslim taslam yu'tika allaahu ilaahay ku siiyey ajraka ajrigaagu ku siinayaa maratayni laba jeer labada jeer sida loo siinayana waxay tahay nebigiisiina inuu rumeeyey nebi maxamedna uu rumaynayo oo labada ajir helaysa waxaa ka mida buu yidhi warajulun aamana binabiyihi uma aamana bi iyuu nebiga sal l slam de nebigiisi ina rumeeye kadibna anna i rumeeyey laakiin haddii nebigu uu rumeyn waayo nebigiisii ma ma rumeeyey marka ma rumeynayo nebigiisa maxaa yeele nebigiisa waxyaabihii uu u sheegay ama diintii hore lagu sheegay waxaa ka mid ahaa haddii nebi maxamed uu yimaado inla rumeeyo inay rumeeyaan marka nebigiisiiba uba beeniyey haddii nebi maxamed uu rumeyn waayo ayb fain tawallayta haddii aada jeesato fa ina calayka fa ina ifma alariisiyiina beeroqodotada dembigooda calayka korkaaga u ahaanaya kuwa beeroqodotada dembigooda adigoo dushaada noqonaya maxaa yeelay adaa adiga ayaa matbuuc ah iyaguna waa iska taabicu oo dad markaa mid walbo iyaga kamida waa taabic adoo ku raacsan yahay haddaa adiga marka ka hor joogsato islaamkii dembigooda adaa qaadaya alariisiyiin nusakha badanaa sidaasay qoreen bacdi nusakna waxay qoreen alyariisiyiin alyariisiyiin alarisiyuuna waa jamcu ariis wa huwa mansuubun ilaa ariis biwasni faciil ayb mararka qaarna hamsada in ya loo bedelaa laga yaabaa oo yariis la yihaha markaa riwaayana saasayba ku timid ayb qaala bnu siida waxa uu yidhi al ariisu al akaaru waa kan beero qodotada ayilfallaax ayb bacdu ahlilcilmina waxay ku fasireen al ariis inuu yahay alamiir fa inamaa calayka ifma alariisiyiin markaa maxay noqonaya macnaheeda fa ina ifma alariisiyiina dadka umarada ah ood adiga ku hoos yimaadaan dembigooda calayka dushaaduu noqonaya marka sidaa marka labadaas macno ibnu badaal macnahan horena wuu labada macno waa sheegay laakiin macnaha hore in loo jeedaa xoog badan maxaa yale riwaayo kalea waxay ku timid fa ina calayka ifma alakaariin hariiska marka akaar in laga wado taasaaba caddaynaysa macnahaas horaa marka lagu rajaxay sidaasaa lagu rajaxay kitaabu lamwaalna abuu cubeyd wuxuu ku soo wariyey wa in lam tadkul fi lislaami falaa taxul bayna alfallaaxiina wa bayna alislaam haddii adiga aadan islaamka gelin ha kala dhex gelin dadka beero qodotada iyo islaamka ha udhex ma ha dhex gelin adiga islaamkii iyo ayaga u kala dhex bax oo ha iska islaamaan iyageen haddii aadan adiga islaamayn marka labadaa riwaayaba waa ku timid akaariinna waa timid fallaaxiinna waa timid macnaha loo jeeda kaas inuu yahay ayay xoojinaysaa marka wa kabacdi aayaddaana marka ku qorneed warqad yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaaءin baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila allaha walaa nushrika bihi shayئa walaa yatakida bacduna bacdan arbaaban min duuni illah fain tawallow faquluu ishhaduu bianna muslimuun aayaddaasaa ku taallana bacdu ahlicilm marka aayaddan waxay u deliishadeen junubka inuu qur-aanka akhri karo maxaa yeele warqadda waxaa loo qoray bay yidhaahdeen hiraqla hiraqlana de janaabo inuusan ka mayranin waa la ogyahay aynana ka ansaxaynin xataa hadduu xataa mayrta kamaba ansaxaysa wixiina inuu akhriyana waa loogu talagalay marka junub inuu akhrin karay meeshaas kala dhex baxeen bacdu ahlilcilmi laakiin culammadu waxay yidhaahdeen qisadan waa waaqicatu caynin laa cumuuma laha oo marka waxay ku qeydmaysaa marka jawaaska waxaa lagu qeydayaa marka cinda alxaaja haddii baahi dacwo oo kale ay jirto iyo xaaja ay timaadaan lagu qeydaa maadaama waaqaca mar uun dhacday ay iska ahayd xaajada in lagu qeydan waayo marka masaladaana kitaabu dahaaray ku imaan doontaan waa jiraan culammada qaar qabaan junubka inuu akhri karo qur-aanka ibnu cabaas iyana waa laga sheegay imaamuulbukhaari laftirkiisa waa u iishay macnahaas dadka gabalna waxay isku qaldaan akhrinta iyo kitaab taabashada laba masalo kala gaar ah waa kitaab taabashadu saxaabada cid laga sheegay maba jirtaba inay bannaan tahay bal waxaa la sheegay ilaa laba saddex saxaabi waxaa ka soo aroortay inay reebeen biduuni mukhaalif wax saxaabada ku khilaafayna ma lahaayo waa kal ijmaac oo kale waa marka masalada taabashada ayb kitaab taabashada akhrintu laakiin middaas waa midda la ysku khilaafsan yahay dadka qaar marka madaxa isu gelinaya waxaasoo dhan ayb marka taasay kala baxaan laakiin macnahaas daliil buu noqonaya ayb waa inaysan bannaanaynna qowluljumhuur qaala marka xadiidka marka meeshan waxay yidhaahdeen sababka bukhaari munaasabada oo xadiidkan kitaabu bad-il waxyi usoo geliyaba meesha maxaa yeeley wuxuu sheegay yaa ahlalkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaain baynana wa baynakum kelmad inaga idinka dhexdeenna jinku ah u kaalay anlaa nacbuda ila allah waa maxay inaan caabudin allah mooyaane cid kale walaa nushrika bihi shayan walaa yatakida bacduna bacdan arbaaban min duuni illaah fain tawallow faqulu shhaduu biannaa muslimuun marka wuxuu sheegayaa kelmaddaas marka jin in lagu yahay ummadihii hore iyo ummadahan iyo kulli waxaa ka soo baxaysa markaasi meesha rususha oo dhan kelmaddan inay wadeena isku midna ka ahaayeen calaa daalika marka waxyigu sifadiisa ama sida uu ahaa waa in marka towxiidka oo aayaddan ay sheegayso inay mid ka wada ahaayeen rusushii marka innaa awxaynaa ilayka kamaa awxaynaadi uu ku bilowda baabkana u samaystay yaa meeshaas marka ka soo baxaysa qaala abuu sufyaan abuu sufyaan waxa uu yidhi falamaa qaala markii uu yidhi maa qaala wixi uu yidhi wa faraqa uuna dhammeeyey min qiraa'ati lkitaabi kitaabka akhrintiisana uu ka faaruq noqday kahura cindahu waxaa agtiisa ku batay assakhabu qayladii baa ku badatay wartafacat ilaswaatu codadkiina way kor noqdeen wa ukhrijnaa annagana waa nala bixiyey iska tagaa nala yidhi marka waa nala saaray faqultu waxaan idhi buu yidhi marka abuu sufyaan liasxaabii asxaabteeda waxaan ku idhi xiina ukhrijnaa markii nala saaray laqad amira wuu weynaaday amru bni abi kabshata ibnu abi kabsha arrinkiisu waa weynaaday arrinkiisu aad buu u weynaaday marka ibnu abi kabsha iyou ka wadaa rasuulkuu kala jeedaa muxuu sidaan ugu sheegayaa layidhi abuu kabsha sayaa waayana abuu kabsha waxaa la yidhi qiila axadu ajdaadi nabiy sal l salam nebiga awoyaalkiis mid ka mida waayo oo min jihati al um xagga hooyada carabta caadadoodana waxay ahayd baa layidhi qofka hadday rabaan inay nuqsaamiyaan waxay u nisbaynayaan awowayaalka dhinaca hooyada shanigiisa marka inay yareeyaan ay rabaan qaala abulxasan annasaabatu aljurjaaniyu huwa jaddu wahbin aamina bintu wahab nabiga hooyadiisoo lama dhihi jirin wahab awowgiis waayaa layidhi ayaa la dhahay buu yidhi ibnu xajar laakiin wuxuu yidhi fiihi nadar musallam ma aha warar kaloo badanna waa sheegay oo aan ka khaali noqonaynin hadal iyo nadar kulligood war baa ku jira ibnu bataal isaga wuxuu yidhi ibnu abi kabsha abuu kabsha waxaa laga wadaa buu yidhi nin hore oo carabta ka mid ahaa oo isagu markaas yacnii bilaabay caado xun caadadaa xunna waxay ahayd in la caabudo xidigta shicraa la yidhaahd waanahu huwa rabu shicraa suurat najmi soo maaha marka xidigaas cibaadadiisa ayuu bilaabay dadkoo waxaas aqoonin shaygaas marka nin la yimid maadaama nebiga marka inuu nuqsaamiyou rabaa nin wax daran la yimid ayuu marka u nisbaynaya nin iyagu marka ay ku yaqaaneen wax daran la yimid oo aynan hore u aqoonin sida kaa oo ula yimida kanna oo ula yimid wax daran saasuu marka sheegay laakiin waxyaabahaasoo dhan marka waa iska malamala laqad amira ay caduma wuu weynaaday amru bni abi kabshata ibnu abi kabsha arrinkiisu waa weynaaday buu yidhi inahu isaga yakhaafuhu inahu shanigu waxa uu yahay yakhaafuhu waxaa ka cabsanaya isaga meliku bani lasfar bani lasfar boqorkoodii baaba ka baqayo yidhi shanigiisu ma yara ayb bani lasfarna marka iyaga waxaa loogu bixiyey yani midabkoodaa sidaas shabahay ama u ekaa nin xabashi ah iyo islaan marka yaa iyaga markaasi iska dhalay marka madowna madow iyo waxay u dhexeeyaan caddaanta zaa'idka banilasfar inahu yakhaafuhu waxaa ka baqaya oo ka cabsanaya meliku banilasfar famaa ziltu ma aanan ka zuulin muuqinan mid yaqiininaya inaan ahay annahu isaga waa nebigee sal l salam sayadharu inuu soo daahiri doono muuqan doono xataa adkhala allaahu ilaa ilaahay uu soo geliyey calaya ani korkeyga alislaama islaamka uu soo geliyey xataa adkhala allaahu ilaa alla uu soo geliyey calaya yani aniga dhexdeeda ama korkeyga alislaama uu isoo geliyey mar walba waxaan yaqiininayo yaqiin iga ahayd inuu soo bixi doono shanigiisa markaan arrintan arkay ka gadaana wa kaana bnu naaduur wuxuu leeyahay marka wa kaana bnu naaduur bidaana waa loo dabdiyey biaaina waa loo dabdiyey naauur biaa'i lmuhmalati iyo wadaa'i lmushaala naaduur marka waxaa la yidhaha xaarisu zarci ninka yacnii beerta ilaaliyo iyo waardiyaha ayaa la yidhaahdaa ila alaana marka caadada shaam iyo meelahan masar iyo qofka bawaabka ee guryaha iyo ilaaliya naaduuray dhahaan naaduur ayb iyaga marka saasay u yaqaaneen ayb macnuhu marka waa isku dhowya annaaquur waqiila waxaa la yidhi ibnu naaquur ama ibnu naaduur waa calam qof magaciisba waayana waa la yidhi meeshaan marka wakaana bnu naaduur ah ayaa waxaa la yidhi qaarkood waxay yidhahdeen hadalkan yaa iska leh hadalkan wakaana bnu naaduur qaar baa waxay yidhahdeen waa mucallaq bukhaari baa marka sanadkeedii waa gooyey hadalkii buu iska galay sidaas laakiin ibnu xajar xaafid ibnu xajar waa diidaya oo warkii horey la socotaa kii horeyna ku cadfan tahay zuhri baana hadalkan iska leho dhahaya wakaana bnu naaduur saaxibu iiliyaa'a wa hiraqla suqufan ibnu naaduur waxa uu ahaa saaxibu iiliyaa'a kaasoo saaxibu iiliyaa'a iiliyaa saaxibkeeda ahaa wa hiraqla wa saaxibu hiraqlana ahaa suqufan baadari ayuu ahaa yacni weyn calaa nasaara shaam shaam nasaaradeeda agtooda baadari weyn buu ka ahaa yuxaditu wuxuu ahaa inuu sheekaynayo uu sheegaayo yucadidu marka khabar labaad waa khabarun bacda khabarin ayb wa kaana bnu naaduur waxa uu ahaa saaxibu iiliyaa'a kaasoo saaxibu iiliyaa'a ahaa iiliya meesha la yidhaha waa baytalmaqdis saaxibkeedana ahaa wa heraqla wa saaxibu heraqla ahaa suqufan buu ahaa baadari calaa nasaara shaam shaam nasaaradeeda yacnii ayuu baadari u ahaa agtooda ayuu ka ahaa yuxaditu wuxuu ahaa inuu sheekaynayo marka heraqla zuhri marka isagaa la kulmay heraqla ayuuba la kulmay hadalkan marka ibnu naaduurkan waktibuu soo gaaray ilaa uu zuhri arkay riwaayaadka qaarna marka sidaasay tilmaamayaan wuxuu ahaa marka inuu sheegayo ana heraqla heraqla xiina qadima iiliyaa'a markuu soo galay iiliyaa asbaxa uu soo waabariistay yowman maalin khabiida nafsi nafsadiisuy aad u foolxun tahay macnaha isagoo murugaysan oo murugta wejigiisa laga arkaayo marka khabiida nafsi haddii laga cabiro wax dhiba ma laha maxaa yeel isaga waa gaal xadiidka dhahayo laa yaquulanna axadukum khabufat nafsiina waxaa weeyaan muslimiintuu gaar u yahay almuraadu bilkhitaabi almuslimuun ama fii xaqi heraqla fagayru mumtanic heraqla marka in khabiida nafsi lagu sheego wax dhibaataa ma leh saasay culimmadu yihaahdeen ayb meeshaas marka wakaana bnu naaduur xaafidku waxa uu yidhi alwaawu fii qowlihi wakaana waawda caaifatun wataqdiiru can izuhriyi qaala akhbaranii cubaydillaahi fadakara alxadiida buu sheegay uma qaala zuhriyu waxa uu yidhi wakaana bnu naaduur yuxaditu fadakara hadihi alqisa buu sheegay marka fahiya mawsuulatun ila bni naaduur waa mawsuula laa mucallaqa ma ah kamaa zacama bacdu man laa cinaayata lahu bi hada shani sida uu sheegtay buu yidhi dad aan cinaayo badan u lahayn shanigan xadiidka ayb wakadalika agraba bacdu almaqaaribati fazacama ana qisata bni naaduur marwiyatun bilisnaadi almadkuuri can abi sufyaan canhu qaar kalena waxay ka dhigeen ibnu naaduurkan abuu sufyaan inuu ka warinayo ibnu naaduur saxna ma ahan sidaas warkan dambe zuhri baa iskale liannahu lamaa ra'aahaa markuu arkay laa tasriixa fiiha biasamaaci xamalaha calaa dalika saasuu ku qaaday waqad bayana abuu nucaym fii dalaa'il nubuwa ayuu ku caddeeyey ana zuhriya qaala inuu yidhi laqiituhu ibnu naaduuran la kulma bidimashqa ayaan kula kulma fii zamani cabdilmalik bni marwaan wa adunnuhu lam yataxamal canhu dalika ila bacda an aslama waxaana u malaynayaa buu yidhi warkan inaanu ka xambaarin ilaa markuu islaamay ibnu naaduurkaas ka bacdi maaha wainamaa wasafahu bikownihi kaana suqufan liyunabbiha calaa annahu kaana mutlaqan ayb calaa annahu kaana muطalican calaa asraarihim caaliman bixaqaa'iq akhbaarihim marka suqufan inuu sheego ninka muslim buu ahaa markaas inuu suqufan yidhaahdo ayuu ahaa baadari buu ahaa inuu yidhaahdo waxaa ku kalifay inuu caddeeyo si uu u ogaado warkan soo socda ninkaani ibnu naaduur nin ogaa kara waa ahaa sababtoo ah nin soo dhoweeyo baadari weyn a buu ahaa marka heraqle iyo wararka ku saabsan nin heli karay buu ahaa wa macnahaasuu marka u keensaday asbaxa yowman maalin ayuu soo waabariistay heraqla khabiida nafsi isagoo marka xaal uu yahay mid nafsadiisu ay murugaysan tahay faqaala bacdu bataariqatihi dadka isaga khawaasta u ah qaarkood baa waxay yidhaahdeen batriiq marka nasaarada aad u isticmaasho waa baadariga weyn iyo qofka baadariyaalkaas ka agdhowdhow faqaala bacdu bataariqatihi khawaastiisii qaar ka mida baa wuxuu yidhi qad istankarnaa waanu inkirnay hay-ataka hay-adaadii qaabkaagii waanu inkirnay qaab aan lagugu arki jirin baa maanta ku sugan tahay qaala bnu naaduur waxa uu yidhi wa kaana heraqlu heraqla wuxuu ahaa xazaa'an mid kitaabgaablow xidigaha iyo fiiriyo yanduru fi nujuumi xidigaha fiiriyo xidigaha ayuu aad u fiirin jiray faqaala lahum wuxuu ku yidhi xiina sa'aluuhu markay su'aaleen inii ra'aytu waxaan arkay alleylata cawadaan xiina nadartu markaan eegay fi nujuumi xidigaha xidigihii markaan aad ugu fiirsadoon ku tadabburay xidigihii waxaan arkay melika alkhitaani ayb dadka yacni melika alkhitaani kuwa markaa yacni isgudo boqorkooda qad dahara inuu soo daahiray baan arkay waxaa kaloo riwaayo kale ahayd mulka alkhitaani qad dahar faman yaktatinu yaa isgudo min haadihi alummati xaal uu ka mid yahay ummaddan ummaddan hadda adduunyada ku nool oo ka wada ummadda hadda adduunyada joogto yaa isgudo ayuu yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen laysa yakhtatinu isma gudo ila alyahuudu yahuud unbaa isgudaan ee wax kale ma ogeyn yahuud unbaa isgudo falaa yuhimannaka yaanu yuusan ku muruggelinin sha'nuhum iyaga sha'nigoodan dad yar waayo riwaayaadka qaar waxay dad yaroo lay kara waa iyaga dhanba waxa weyn maahan dad madaxtinimadaada iyo mulkigaada haweyse karana maaha waxa kaas tabax bay dhahay waktub qor ilaa madaa'ini mulkika mulkigaaga boqortooyadaada magaalooyinkeeda u qor fayaqtuluu ha laayaan man fiihim wax ku sugan oo min alyahuudi yahuud ah ha laayaan fabaynamaa hum fabaynamaa xulli hum iyagu calaa amrihim shanigoodaas ay ku sugan yihiin korkiisa ay yihiin amrihimtaana marka waa mashhuuratihim fabaynamaa xulli hum iyagu calaa amrihim ay calaa mashhuuratihim taladoodaas iyo tashigoodaas iyagoo ku jiro utiya heraqlo heraqla waxaa loo keenay oo loola yimid birajulin nin arsala bihi uu soo diray meliku hasaan hasaan boqorkeeda uu soo diray yukhbiru sheegayo ninkaasoo yukhbiru khabraayo sheegayo can khabari rasuulilah sal l salam nebiga khabarkiisa falama istakhbarahu markuu waraystay uu ka khabar dalbay falama istakhbarahu hiraqlu hiraqla markii uu khabarkiisa raadiyey uu waraystay ka war dalbay qaala waxa uu yidhi hiraqla idhabuu taga fanduruu fiiriya amukhtatinun huwa ninkan khabarkan keenay nebi maxamed xaggiisa ka warramayo mid gudan miyaa oo isguday am laa mise maya fa nadaruu ilayhi way fiiriyeen faxadaduuhu waxay u sheegeen annahu mukhtatinun nin gudan inuu yahay wa sa'alahu can ilcarabi carabtiibuu wax ka su'aalay faqaala waxa uu yidhi hum iyagu yakhtatinuuna way isgudaan bu carab ka waran ma isgudaan hawa isgudaan bu faqaala heraqlu heraqla waxa uu yidhi haadaa mulku haadihi alummati ummaddaani mulkigeedii waa kan buuri qad dahara soo daahirayoo soo muuqday waa kan soo muuqday uma kataba hiraqlu hiraqla uu qoray ilaa saaxibin lahu saaxiib isaga uu lahaa ayuu u qoray biruumiyata ruumiya meesha la yidhaahdo deganaayo joogay ruumiya marka waa bitakfiif ilyaa waa magaalo marka roomaanku ay asal u ahayd oo ay deganaayeen waa lacalla inay tahay roomadan talyaaniga uma kataba hiraqlu wuxuu u qoray ilaa saaxibin lahu saaxiib isaga uu lahaa biruumiya ku sugan wa kaana nadiirahu wa kaana wuxuu ahaa huwa saaxibkaasi aha nadiirahu ku u dhigmo kii u dhikan maayo ayuu ahaa filcilmi cilmiga ugaga dhigmay ayb wasaara hiraqlu hiraqla wou socdayna ilaa ximsa ximsa meesha la yidhaahdoona sii aaday ayb falam yarin kama zuulin oo ma faaruqin ximsa magaalada ximsa leedahay ximsa marka waa magaalo qadiimoo shaam ku taallo waa suuriya hadda ku taalloaa magaalo marka magaalooyinka waaweyn ka mida dimashqa iyo ximsa iyo xalab falam yarin ma faaruqin ayb ama kamaba zuulin oo kama tegin ximsa ximsa kama tegin xataa ataahu intuu u yimid kitaabun warqad min saaxibihi saaxibkiisa ka socoto xaggiisa ay kaga timid yuwaafiqu wa uu waafaqayo ra'ya heraqla yuwaafiqu isagoo markaa uu waafaqayo saaxibku ra'ya heraqla heraqla ra'yigiisa calaa khuruuji nabiyi sala allahu calayh ali wasalam uu ku waafaqayo nebiga soo bixidiisa ayb wa annahu sala allahu calayhi waali wasalama isaguna nebiyu nebi inuu yahayna uu ku waafaqayo fa adina heraqlu heraqla markaa wuu idmay licudamaa'i ruum ruum dadkii ugu waaweynaa oo taladu ay ka go'day ayuu amray fii daskaratin ayuu u amray meel yacni qasri qasri ayuu u amray qasri dhexdii inay yimaadaan buu amray lahu isaga uu lahaa biximsa ximse uu ku lahaa uma amara biabwaabihaa qasriga albaabadeediibu wuxuu dadkii uu faray in la xiro faqulliqad waa la xiray markaas uma alaca wuu soo muuqday marka waa soo baxay faqaala waxa uu yidhi yaa macshara aruum waa reer ruum haddaad tihiin ruum jamaacadii ruume hal lakum ma leedihiin fi lfalaaxi liibaanta iyo warashadi hanuunka wa an yahbuta iyo inuu sugnaado ayb ay wa hubuuti mulkikum wa an yahbuta inuu sugnaado mulkukum boqortooyadiinnuna ayu sugnaado ma rabtaan oo ma leedihiin arrintaas fatubaayicu markaa aad la mubaayac fa tubaayicuu aada la mubaayacootaan haada nebiya nebigan in mulkigii idiin sugnaado nebiganna aad la mubaayacotaan sidaas ma yeelaysaan oo ma leedihiin ayb faxaasuu way dideen markaasi xaysata xumuri lwaxshi dameer farowga didistiisa oo kale ayay dideen faxaasuu way dideen xaysatan didis halmar didis ayay dideen xaysata xumuri lwaxshi dameer farowga didistiisa oo kale siduu u dido ilal abwaabi albaabadii intikaabay usoo dideenay usoo yaaceen waa ka taxadareen marka fawajaduuha waxay arkeen oy heleen qad gulliqad in la xirxiray albaabadii albaabadii bay kusoo yaaceen in la xirxiray bay arkeen falamaa ra'aa hiraqlu hiraqla markuu arkay nafratahum didkooda markuu arkay wa ayisa uu ka quustay min aliimaani ay min iimaanihim iimaankoodiina uu ka quustay qaala waxa uu yidhi rudduuhum calaya korkeedan ku soo celiya nimankii halla ii keeno halla ii soo celiya buuyii wa qaala waxa uu yidhi innii qultu waxaan idhi aniga maqaalatii oraahdayda aanifan goor dhoweyd yaan iri warkaygii aan hadda goor dhoweyd dhahay baan dhahay akhtabiru xaal aan ikhtibaarayo tijaabinayo bihaa maqaaladaas aan ku tijaabinayo shiddatakum adeygiinna calaa diinikum diinkiinna aa ku adagtihiin aniga hadalkaygaas baan iri anoo ku tijaabinayo adayg aad diinkiinna ku adayga aad diintiinna ku adegtihiin faqad ra'aytu waanaan arkay inaad diintiinna ku aad adegtihiin fasajaduu lahu way u sujuudeen waraduu canhu wayna ka raalli noqdeen fa kaana daalika kaagaasi wuxuu ahaa aakhira sha'ni heraqla heraqla sha'nigiisa kii ugu dambeeyey buu ahaa sidaas aakhiriyadan markana waxay tahay binisbati ilaa maa fii cilmihi isaga yacni raawigan ogaalkiisa ka warramaan shanigiisa kii ugu dambeeyey sidaasuu ahaa aniga xaggeyguu leeyahay ayb waana wej marka kaas awjuuh fara badan oo la sheegay wej ka mida isagaan ugu wej isagaan ugu fiican sidaa in loo fasiro ay inqadaa amruhu xiina idin wamaa waxaa kaloo la yidhi yacni markaasuuba dhintayna waa la yidhi laakiin taas waa laga xoog badan yahay muddo badanuu noolaa oo ghaswatu mu'ta ciidan buu soo abaabulay kadib nebigu markuu dhintay sidoo kale muddow marka heraqle uu joogay uu noolaaday ayb marka waxaa la yidhi bacdi ahlilcilmi ay dhaheen marka heraqlahan marka ma islaamay mase ma islaamay warar badan baa ku jira sida loo badan yahayna waxay ahayd inuunan islaamin iimaan munji ahna inaanu la imaanin maadaama boqortooyadiisiina uu ka doortay islaamnimadii boqortooyadiisuu ku bakiilay islaamnimadiibuu ka tegay shanigiisa marka ugu dambeeyeyna sidaa unbuu ahaa rawaahu xadiidka waxaa wariyey saalix ibnu kaysaan ayaa wariyey wa yuunus yuunus ibnu yaziid alayli wa macmarun can zuhriyi riwaayada marka shucaybaa warinaya tii shucaybaan ku soconay annaga soo maahay shucayb ibn abi xamsaan ku soconnay mutaabacaadkan marka waxaa weeya saalix ibnu kaysaan yuunus iyo macmar baa shucayb mutaabaceeyeen ayb meelo fara badan buuna ku wasliyey midda saalix ibnu kaysaan bukhaari wuxuu ku keeni doonaa xadiidka raqamkiisu yahay laba kun sagaal boqol iyo afartan riwaayada ka dambayso yuunus ibnu yaziid al eylina lix kun laba boqol iyo lixdan buu ku keeni doonaa riwaayadan hadda halkan uu ku ishaareeyo macmarna wuxuu ku keeni doonaa afar kun shan boqol konton iyo saddex meel walbana xadiidkan fiqi unbaa meel uun uu markaasi munaasaba fiqhiya ayuu ugu keensan doonaa ayb munaasabada marka xadiidkan iyo kitaabka ka dhexeeya ama baabka ka dhexeeyana waxaa la yidhi qiila in qiila maa munaasabatu xadiidi abi sufyaan fii qisati hiraqla bibad'i ilwaxyi faljawaabu annahaa tadamanad waxay koobtay kayfiyata xaali innaas dadka siday ahaayeen maca nebiy sal l slam fii dalika alibtidaa waqtigaas dacwadu bilaabanaysay dadku say ku ahaayeen rasuulka ayaa lagu sheegay idan badul waxyi waa ku saabsan yahay ayb walianna alaayata almaktuubata aayadda maktuubada ah ilaa heraqla loo qoray aayadda loo qoray heraqla liducaa'i ila alislaamina multa'ima way qabsanaysaa marka way waafaqaysaa tarjama cal aayati aayaddii bay waafaqaysaa allatii fi tarjamati ku jirta innaa awxaynaa ilayka kamaa awxaynaa waqaala tacaala iyo sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan fabaana marka waxaa caddaatay meeshaa marka annahu uuxiya ilayhim annahu awxaa ilayhim kullihim dhammaantood inuu u waxyooday alleh maxaa loo waxyooday an aqiimu ddiina towxiidka inay ogaan wahuwa macnaa qowlihi sawaaun baynana wa baynakum weyaan taasna qul ya ahla alkitaabi tacaaluu ilaa kalimatin sawaain baynana wa baynakum weeyaanna taas xaafidka fatxulbaariga sidaas ku sheegay taasna marka waa tarjamadii iyo xadiidka calaaqada ka dhaxayso aakhiru kitaabi bad'i ilwaxyi wabilahi towfiiq wsal allah wslam calaa nabiyina muxamed wala ali